Magaceyda waa Macalin Maxamuud Kaahiye oo jooga magaalada Habaashooyin gaar ahaan meel la yidhaahdo Buurhandheeri marka macalin dugsi baan ahay dugsi baan dhigaa marka dugsi baa iga dumay oo hadda kahor oo maaragtay muddo sanad laga joogo ka hor iyo dugsiga iga dumay masaajidda Habaashooyin aa maaragtay dhexkan aniga iyo maaragtay odayaasha koomitiida iyo niman kale culume masaajidaan soo wareynay xoogaa maaragtay lacag aan soo hehelnay haddana khad baan war waxa u yar aruurinay marka alxamdulilah lacagtii markii iyada ahayd lacag laba boqol oo kun baan helnay dugsiga marka iyada ugu weynaa dugsi weyn buu ahay marka dugsigii adagu wuu naga dumay marka labada wixii la soo aruurinay baa maaragtay laba qol ku dhisnay labada qol hoosna maaragtay waxaan ka dhignay dugsiga marka hore waxbaa geedu ahay dhis geedu ahay korna baata ka saarnay marka ugu dogdomo dhinac buu u dhacay marka saas awgeed muslimiintii wixii reer Habaashooyin ay ka qayb qaateen wixii masaajidka ka qayb qaateen baan ku dhisnay lacagtii marka way noo gaari waysay lacag laba boqol oo kun baan helnay lacag boqol iyo wax baa naga dhinnaatay marka niman hadhwey baan u tagnay ani iyo maaragtay odayaasha la soconno marka intii aan haynaan u geynay nimankii baa maaragtay dugsiga noo dhiseen haddana lacag maaragtay waxay nugu leeyihiin boqol kunneh oo deen bay nugu leeyihiin lacagtaas iyada waxaan umaleynaya ilaa lix bilood siddeed bilood ku dhowaad iyo lacagtaas maaragtay nugu leeyihiin nimankaas hadhowey maalba weyna weydiiyaan dugsiga maaragtay waa idin waa idin dhisnay waan idin kaalmayn waa idin saacidaynay walaalayaal haddii wixii maaragtay noo keenaya maalin walba na leeyihiin marka haddee dadka muslimiinta eh ee ewel maarata ka qayb qaateen oo dhiseen dadka ee wasaaziga ee ilmaha dhigtaan waa dadka masaakiin oo lacagtii dugsiga oo bishoo ilmaha aan ka qaadanay ay bibixin layihiinba dadka qaar waxaad arki maarata laba iyo toban bilood oo kale nin lagu leeyahay oo maarata oo awood waa iska bixin waay qaarkood ilmaha waa ogooma qaarkood dad kareeto ku xamaashaa maarata ilmaha ayaa dhalay qaarkood maarata duqeyda qaar bareshar waxa bay qabaan marka qur-aanka ilmaha meeshii ilmaha fii sabiilillahi baan ugu dhignaa qur-aanka inta badan ilmaha fii sabiilillahi dugsiga fii sabiilillahi baan ku dhigaa ilmo badan ogooman way ku jiraan marka dugsiga wuxuu joogaa adu hadda waxaan maleynaa muddo toddoba iyo toban sana dhigay muddo toddoba iyo toban sana dhigay marka buurandhigay buu ku yaallaa marka waxaan sheegaynana wax run oo ilaahay nagu ogyaho been ahayn waay waxaan ka codsanaya muslimiinta lacagtaas deenta inay naga bixiyaan dugsigana baraandha laan waxday baraandha noogu diri karaan baraandha noogu daraan hoosna maaragtaaye waa dhul dhulka iyada hadday ismiid noogu bedeli karaan dhagax ay noo gelin karaan inay noo geliyaan baan ka codsanayna deenta nagu leeyahay waa lacag boqol kun eh yaa nagu leeyahay oo nimanka hadhowga nagu leeyahay noo haystaan culays weyn bay nagu haystaan aad iyo aad culays weyn ay nagu haystaan marka muslimiinta waxaan ka codsanayna inay deenta naga bixiyaan baraandhan ay noogu daraan dugsiga hoosna maaragtaaye isma nooga dhigaan lacagta deenta intaa way ka madax banaanta hoosna ay nooga dhigaan maaragta dhagax asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatuhu waxaa la dhahaa magacayga macalin isaaq sheekh isaaq baa la dhahaa macalin isaaq baanu ku magac dheerahay nin oday ahoo toddobaatan iyo afar jiraan ahay nin weligiis habaashooyna jooga jiraan ahay masaajidkan santarool baan imaamka ahaan jiray hadda muddo xoogaa aan waa waan wareejiyeyna kala imaamka ah dugsi baan haya ani nafteyda sida sheekhan oo kale dugsigay waa iska dhis laakiin sidaydan ku qanacsanahay wadaadkan dhibka uu sheeganayo waa runtiis aan kala qayb qaadanay inta hadda yare dhismada ee muslimkii hadda habaashooyna dadka la dhex ordaya masaajid ayaan ahayn tabartii marka waxay noqotay intaasay noqotay lacagtaa boqolka kun baa lagu yeeshay dadkii masaakiin waayo dad wax iska bixin karaba ma aha wixii shan shantii boqoloo cilmaha maarta ay ka bixinayaan bay kari laayihiin marka asigii marka madi dhib hadduu qabsaday wixii uu soo cawaansanaa islaamka muslimiinta ay noqotay ninkan dhibku ahaystaan annakan ognahay oo markhaadkalnahay oo kala qayb qaadanay dhibka hadda jirana lacagtaa boqol kun oo deenka oo meel uu ka keenay uu laayay wax walbana la weydiinayo yaa ugu daran haddiina loogu daran karo faraandhadaas iyo dhulka hoose dhagaxna looga dhigi karana waa alxamdulilah laakiin muhiimadda annada waxa u weyn lacagtaa boqol kun ah islaamka carrada maaragtay joogo oo wax maaragtay caawiya oo maaragtay aakhir wax culbaha waxaan ka codsanaynaa ninkaas in la caawiyo oo lacagtaa boqol kun ah horta laga bixi inta furto oo lacagtaa deenta wadaadka loo hays meel uu ka keenayan uusan lahayn meel uu doonayan uusan lahayn cawaansiga intaasaa keentay annakan waan la ognahay in laga furto oo lacagtaa laga bixiyan codsanaynaa islaamka